markii ugu horraysay dowladda azerbajaan ayaa war rasmi ah ka soo saartay saddex markab oo ku dhowaad laba bilood ku xirnaa xeebaha dalka eritereya oo ah dal ka go'doonsan caalamka intiisa kale wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka azerbaijaan ayaa warqad diblomaasiyadeed oo ay kaga cabanayso maraakiibta kaga xiran u dirtay dowladda eritereya iyada oo u maraysa safaaradaha ruushka iyo etoobiya si ay u gaarsiyaan madaxda waddankaas maraakiibtan oo marayay kanaalka suweys kuna sii jeeday dalka imaaraadka carabta ayaa xeebaha dalka eritereya lagu qabtay bishii nofembar ee labada kun afar labaatanka kadib markii cimilada xumaatay ay sababeen inay u weecdaan biyaha eritereya halkaasna lagu qabto ilwareedyo ayaa sheegaya in maraakiibta saddexdaa lala qabtay ilaa siddeed iyo toban shaqaale oo la socday kuwaas oo dhammaantooda ka soo jeeda dalka azerbajaan shaqaalaha maraakiibta ayaa la sheegay inay la eldaran yihiin cuntiyari muddo ku dhowaad laba bilood taasoo ka dhigaysa xaaladooda mid aad u adag maadaama uu dalkan yahay mid macluul daran ee ka jirto si kastaba ahaatee waxaa marar badan dalka eritereya lagu qabtay maraakiib iyo dooni ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaas oo marayay biyaha dalkaas